ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weerare kala duwan kuwaasoo badankooda la beegsaday fariisimaha ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka ku jooga ay leeyihiin mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay fariisiinka ciidamada uganda ay ku leeyihiin janaale oo u dhow magaalada marka dagaal xoogla ayaa halkaasi ee ka dhacay sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ah ee ugandhayska halka ku helinaya kuwaas oo meel iyagu u dhow iyaguna fariisin ku leh dhanka gobolka jubbada hoose xalay waxaa ka dhacay weerar ka dhana ciidamada kenya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay jihooyin kala duwan ka weerareen ciidamada kenya ee fariisinka ku leh deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dhanka gobolka bakool weerar xoogla ayaa ka dhacay saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin magaalada xudur hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isu adeegsaday ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay etoobiyaanka rasaasta la dul istaageen in muddoah ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay waxaa dagaaladani ku soo aadayaan xilli shal subax dagaal xoog leh ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka mudug gaar ahaana deegaanka wisil halka oo lagu dilay afartan iyo shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka galmudug halka toddoba askari oo kale lagu dilay qarax gaari ay saarnaayeen lala eegtay xilli uu gurmud ciidamadaasi lalaayo u soo ahaa sidoo kale habeen hore waxaa dhacay weerare kala duwan oo shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ciidamadooda ka dhana xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa u muuqata in ay sii dardargelinayso dagaalada ka dhankaa shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya taasina waxay niyijab ku riday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo dhufaysyada ku go'doonsan